لبيك ضج الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo noogu magac darnay axkaamta xajka iyo cumrada barnaamijka waxaan kusoo gudbin doonnaa booska uu xajka kaga jiro diinta islaamka shuruudaha laga doonayo qofka gudanaya noocyada xajka arkaanta uu xajku leeyahay iyo manaasigta ayuu acmaasha la qabto inta lagu guda jiro gudashada waajibaadka xajka waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka أذن فانبروا لبى النداء من استطاع سبيلا macno ahaan xajka waxaa luuqad ahaan lagu macneeyaa inuu yahay qasad shariec ahaanna waa in alle lagu caabudo gudashada manaasigta xajka iyadoo loo gudanayo qaabka ku timid sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam amaa cumrada waxaa micno ahaan lagu qeexaa inay tahay siyaaro ama booqasho xajku waa waajib cayniha oo saaran qof kasta muslim qaangaar ah kaasoo awood u leh gudashada waajibaadka xajka waajibnimadiisna waa hal jeer oo keliya nolosha aadanaha muslimka ah cumradana sida raajix ah waa la mid sida ay qabaan saxaabada kale ah cali bin abi daalib cabdulaahi bnu cabaas iyo caaisha bint abibakr asidiiq radia allaahu canhum ajmaciin allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa kariimka ku yidhi isagoo ka hadlaya waajibnimada xajka ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiid saxiixa ku yidhi islaamnimada waxaa lagu dhisay oo lagu taagay shan tiir waa in la qiro inaanu jirin alle xaq lagu caabudo allah mooye muxamedna uu yahay rasuulka allah toosinta salaada bixinta sakada soomidda ramadaanka iyo in la xajiyo beydka allah ee xurmada leh ciddii awood u leh arrinkaasi marka laga hadlayo fadaa'isha xajka iyo cumrada waxaa jirta fadaa'il dhowr ah oo suubanaha sala allahu calayhi wasalam ku sheegay in laga helayo gudashada xajka iyo cumrada waxaana ka mid ah in laga helayo dembi dhaaf jannadana lagu gelayo sidoo kalena ay difaac ka yihiin faqriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi israacsiya xajka iyo cumrada waxay idinka reebayaan faqriga iyo dunuubta sida badabka uu nadiifiyo dheeraadka birta dahabka iyo qalinka xajka mabruurka ahna ma lahan abaalmarin aan ka ahayn janno fadaa'isha kale ee uu leeyahay xajka waxaa ka mid ah inuu la mid yahay jihaadka sidaba ku cad xadiidka ay caaisho radia allaahu canha ka warisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaasoo tilmaamay in jihaadka haweenka uu yahay xajka ayna ka helayaan ajar la mid ah kan raggu ka helaan jihaadka xujayda iyo dadka cumraysanaya wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay inay yihiin wufuudda allah wuxuu yidhi rasuulka xujayda iyo dadka cumraysanaya waa wufuudda alle allah ayaa u yeeray wayna ajiibeen iyaguna waxbay weydiisteen wuuna siiyey tanina waa fadli ka mid ah fadaa'isha xajka iyo cumrada waxaa sidoo kale ka mid ah fadaa'isha xajka iyo cumrada oo ah kuwo aan la soo koobi karin in hantada lagu bixiyo xajka iyo cumrada ay la mid tahay nafaqada lagu bixiyo jidka allah ama jihaadka taasoo ka dhigan inuu allah labalaabayo toddoba boqol oo jeer rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nafaqada lagu bixiyo xajka waxay la mid tahay nafaqada lagu bixiyo jidka allah allana wuxuu labalaabayaa toddoba boqol oo jeer haddaba maadaama fadaa'ishaasi iyo kuwo kale oo badan ay leeyihiin xajka iyo cumrada waxaa qof kasta oo muslim ah waajib ku ah inuu dedejiyo gudashada waajibka xajka haddiiba uu allah siiyey awoodda iyo suuragalnimada uu ku gudan karo waajibkan rabbaaniga ah culimmada muslimiinta waxay tilmaamaan inay tahay arrin aan wanaagsaneen in qofku dibdhigo gudashada waajibka xajka iyo cumrada isagoo awood u leh arrinkaas maadaama qofkani aanu ogeyn xilliga uu geeriyoon karo ama ay soo foodsaari karto culaysyo ka hor istaagaya gudashada xajka iyo cumrada marka si faahfaahsan looga hadlo cidda uu ku waajibayo xajka waxay xajka iyo cumraduba waajib ku yihiin qofka muslimka ah caaqilka ah qaangaarka ah ee awoodda u leh inuu guto waajibkaasi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qalinka waxaa laga dulqaaday sabiga ilaa uu ka qaangaaro qofka waalan ilaa uu ka soo miirsado iyo qofka hurda ilaa uu hurdada ka soo tooseeyo marka laga hadlayo haweeneyda waxay leedahay shardi dheeraad ah oo intaas ka baxsan waana shardiga ah inay hesho maxram la aada xajka maadaama sida sharciga islaamku qabo aanay haweeneedu bixi karin masaafo loo soconayo habeen iyo maalin iyadoo aanu la socon qof rag ah oo ka mid ah maxaarimteeda culimmada muslimiintu waxay tilmaameen in qof keer ee aan qaangaarin uu gudan karo xajka balse waxa ay sidoo kale tilmaamaan in marka uu qaangaaro laga rabo inuu guto xajka waajibka ku ah haddii laga helo shuruudihii xajka ee aan hore usoo tilmaamnay من خير زاد عندهم تقوى ولو زادوا الحجيج قليلا haddaba maxaa loola jeedaa shardiga la xidhiidha awoodda ee loo shardinayo gudashada xajka waxaa ka jawaabaya sheekh cabdulilaah waxyaalaha loo shardiyo xajka qofka aadaya waxaa weeye in istidaaca ay jirto ama awood uu xajka ku tegi karo awooddaasoo laba u qaybsamaysa istidaaca almaaliya inuu maal haysto maaragtay uu dee wixii looga baahnaa xajka safarkii iyo sahaydii iyo gaadiidkii xajka loo raaci lahaa maal ku filan inuu haysto xagga kalena isagana maaragtay badankiisa ama jasadkiisa inuu qof xoogloo socon kara yahay ama gaadiidka xamilayo maaragtay safri kara inuu yahay labadaba in la helo weeyaan liqowlihi tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila maqsuudkan waxaa weeye ujeedadan waxaa weeye oo maalka looga jeedo ama istidaacada azaad waa raaci laha waa sahaydii iyo gaadiidkii la raaci lahaa marka xagga maalka laga eego iyadoo taasna ay la jirto tamaamu lqudrati albadaniya qofku inuu awoodiisa badanigana qof socon karo oo gaadiidka xamili karo oo aan xanuunsanin ama dhulyaa lahayn baa la rabaa inuu noqdo wax maanic inuusan jirin baa iyaduna shardiya oo maanta waxaa laga yaaba rag badan oo xoolo haysta ay kusoo xajiyaan caafimaad iyo awoodna le inay safraan oo socdaan ayaa waxaa laga yaabaa in duruuf kale ay diidayso mawaanic baa jira hadda maanta ragga maaragtay maalan mujaahidiinta iyo ragga gaala ay raadsanayso iyo dawaaqidu ay raadsanayaan iyagoo maalkiina haya awooddii badanigahaydna haya ayaan xajkii u suuragal ahayn amni baan jirin meesha haddii amni la waayo xajku markaa wuu dhacayaa ama qofkii jeel buuba ku jiraa xabsi buu ku jiraa oo markaa wuu ka dhacayaa awooda ku baxba ma laha ama cabsibaaba jirta oo uu ka baqayo suladaadka ama dadka ka talinaya meesha ee daalimiinta ah taasna qofka wuu kaga dhacaya xajku ilaa ay ka faydanto dhibtaas iyo maanicaas uu ka baxo meeshii zaadkan laguu sheegay ama saxiiduna waxaa weeye waa qofka waxaa weeye xajka tegaya nafaqadii nafaqatulxaj lacagtu ama maalku adeegsan lahaa markuu xajka aadayo marka uu ka saaro maalkiisa waxyaalihii deyntaha lagu lahaa oo ay ka mid ah waajibaadkii dee dadka ku lahaayeen sidii deyntii iyo kafaaraadkii iyo nadarka hadduu nadar gala maal uu laga rabay kafaara laga rabay waxaa murugsa bixiyo iska nadiifiyo xoolihiisa usoo hadha ayuu xajka ku aadayaa isla markaa waxaa kaloo oo meesha ku jirta inuu dadkii uga tago dadkii uu ka tegey ciyaalkii iyo ahalkii uu ka tegey intuu maqan yahay muddadu ku filaya nafaqa filan ku filan iyaguna waa inay haystaan taasaa iyaduna shardiga ee wuxuu haystaba dhan inuu kala tago oo iyaga cidla kaga dhaqaaqo iyagoo baahan taasna ma soconayso markuu soo noqdo waxyaalaha baahidiisa ah waxay ku leeyihin sida maaragtay aqlaamtii iyo kutubtii iyo iyo sancadu markaa isagoo ka shaqeeya qalabkeeda hadduu matalan faryaamaha alaabtii uu ku shaqayn lahaa hadduu maratan fundiha alaabta ku shaqayn waxaasoo kalena waa inay uga soo hadhayaan xoolaha xajka ku aadaya bay leeyihin ee inuu maarata cidla isdhigo lama ogolo haddii qof awood u lahaa inuu xajiyo uu dhinto isagoo aan xajin sabab ku aadan isagoo ka gaabinayay gudashada waajibaadka xajka waxay culimmada muslimiintu tilmaameen in qofkaasi dhintay isagoo caasi ah sidaas darteedna dhaxalka uu ka tegay intaan la kala qaybin laga bixinayo nafaqada xajka markaas kadibna qof ka mid ah xigtada ugu dhow ee isagoo wakiil ah qofka dhintay wuxuu kasoo gudayaa xajka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi deynta uu allah leeyahay ayaa mudan in la gudo nabiga sala allahu calayhi wasalama waxaa maalin maalmaha ka mid ah u yimid haweenay waxay tiri rasuulkii allow aabbahay waxaa soo haleelay waajibka xajka isagoo ah waayeel aan ratiga qaban karin ee maka xajin karaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haa ahamiyadda uu leeyahay waxay fuqahada muslimiintu gaarsiiyeen in xitaa uu ka horeeyo guurka sharciga ibnu qudaama raximahullah wuxuu kitaabka muqniga ku yidhi haddii uu u baahdo inuu guursado naftiisana uga baqo inuu xubaan ku dhaco wuxuu xajka ka hormarinayaa guurka maxaa yeelay waajib ay ku tahay waxaana ay ka mid tahay nafaqada uu naftiisa ku bixinayo ama haddii aanu ka cabsan waxa uu hormarinayaa xajka maxaa yeelay xilligaas oo kale guurku waajibkuma ahan inkastoo awoodda loo shardiyeelo xajka micnaha rasmiga ah ee awooddan aan soo tilmaamnay haddana waxaa la mid ah qofka isagoo aan haysan awood uu ku xajiyo uu soo gudan karo waajibaadka xajka haddii uu helo shakhsi ka bixinaya xajka ama in dowladda islaamka ay miisaaniyadda muslimiinta ka bixiso in sanad weliba ay xajiso tiro mucayan ah oo muslimiinta ka mid ah waxay sidoo kale culimmada muslimiinta ka hadlaan inuu xajin karo qofka deynta lagu leeyahay inkastoo ay wanaagsan tahay inuu iska gudo deynta aadanaha haddana haddii ay dhacdo inuu xajiyo iyadoo aanu fasixin qofkii ku lahaa deynta wuxuu noqonayaa xajkiisa mid ansaxa hase ahaatee dembi uu ku dambaabayo tallaabadaasi waxaa kaloo aan habboonayn in qofka uu ku xajiyo lacag uu soo deynsaday haddiise ay dhacdo inuu ku xajiyo lacag uu deyn ahaan usoo qaatay wuxuu xajkaasi noqonayaa mid gudmay oo ansax ah laakiin marnaba kuma xajin karo deyn ribo ah sida lacagaha wakhtiyadan mucasirkaah laga qaato bunuugta ribada ku tacaamusha haddaba maadaama ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay tahay ummad itibaac oo ay waajib ku tahay inay raacdo rasuulka sala allahu calayhi wasalama waxaa la isweydiin karaa sidee buu u xajin jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalama maxayna kala yihiin mawaaqiidda makaaniga ah ee ay kala leeyihiin muslimiinta sheekh cali cabdulaahi cali katiin ayaa ka jawaabaya tilmaantii uu lahaa xajka nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo qaabkiisii oo ruux kastoo muslima loo baahan yahay xajkiisa inuu waafajiyo xajkii nebiga sala allahu caleyhi wasalam si maqbuul u noqdo ilaa camal kasta qofka uu sameynayo min alacmaal waxaa laabudda ah laba shardi in laga helo ka koowaad waa alikhlaas wathaani waxa weeyaan alitibaac qofka marka koowaad uu rabo inuu xaj aado ama cumro u aado waa inuu badiyaa allah subxaanahu watacaala dembidhaaf inuu weydiisto ilaahay uu toobad keeno wixii markaa uu hayo madaalim ah dad uu ka galay ama deymo lagu leeyahana dadkii madaalimta uu ka galay ama deynta uu ka qaatay inuu siiyo uu ka dalbado wixii xaq ahoo lagu leeyahana in loo cafiyo musaamaxo loogu sabeeyo kadibna wasiyo uu qoray dardaaran maadaama safar uu gelayo wax uu noqonayana aan la ogeyn dadka uu ka tegayo ilmihiisa iyo xaasaskiisa iyo dadka biilkooda ay waajibka ku tahana waa inuu nafaqadooda iyo biilkooda uga tagaa uu ku dadaalaa qofku waxa uu bixinayo iyo waxa uu qudanaya iyo waxa xiranaya wuxuu ku xajinaya kulligoodna xalaal inay yihiin waxaa kaloo qofka laga rabaa muslimka ee xaajiga ama muctamirka ee xajka u socda inuu axkaamta xajka iyo cumrada u barto intuusan aadin maxaa shayga aad samaynayso cibaadada aad ilaahay ku caabudayso waa in calaa basiira aqoon waa inay ku dhisantahay jahli ilaahay laguma caabudo ilaahayna ma aqbalayo subxaana watacaala camal jahil loogu caabuday haddaba safarka qofku markuu bilaabo waa inuu la yimaado adkaartii safarka dadka marka waxa weeyaan uu ka tegayo ehelkiisa iyo jiiraankiisa iyo saaxiibadiisna uu sugootiyo adciyadii adkaartii soo aroortay markii la baxayo safarka la aadayo ama daabadda la korayo ama mansil la degayo iyo wixii kaleo yacni adkaaroo soo arooray amaakinta kala duwan uu ku dadaalaa inuu akhriyo waxaa kaloo fiican qofku markuu xajka u socdo inuu laqwiga iska ilaaliyo oo yacni qiibada iyo namiimada iyo hadalka maalayacniga waxyaalahaasoo dhan iska ilaaliyo marka uu soconayo waxaa fiican koox hadday yihiin dadka safrayaa inay samaystaan qof marka amiir u ah oo arrimihiisa marka arrimahooda u tawaliya oo fawdo aysan ku soconin sidaa ayaa wanaagsan qofku marka marka miiqaadkii markuu gaaro magaalada uu kasoo safray miiqaadka u ahayd halkaasuu ka xarmanaya marka xajkii cumradii marka intuusan xamalka gudagelin waxaa la rabaa inuu diyaargaroobo oo dharkii watay oo hore uu iska bedelayaa uu qubaysanayaa uu iscarfinayaa kadibna uu xiranayaa dharkii lagu yaqiinay xajka ama cumrada dadka u socda ay xiranayeen maro hoosaad iyo maro koraad buu xiranayaa izaar iyo ridaa ayuu qaadanayaa arrintaas raggee laakiin u taalla ama haweenka ayagu xijaabkooda caadiga habay qaadanayaan oo jirkooda dhan asturayay marka laga reebo indhashareerka ama baalkan gacmaha la gashado kuwa ayaga way iska dhaafayaan indhashareerka waxaa la diidayaa sida wejiga oo kale mid u tolan baa la diidayaa laakiin mare inay kusoo raariciso oon wejiga markaas aan sidiisa u tolnayn kaa dhib ma laha qofku marka uu marka miiqaadkii uu gaaro ayuu camalkiibuu xiranayaa qalbigiisu ka nigeysanayaa xaj inuu socdo ama cumro uu socdo hadduu ka cabsanayo marka intuu xajka usii socda in wax xajkii ka carqaladeeya ay ku yimaadaan sida xanuun oo kale iyo wixii lamid ah waa inuu shardi xirtaa saasaa fiican ilaa meesha aad igu xabisto ayaan ku xalaal noqonayaa inuu yidhaahdo marka haddii marka ay waxxabisaan hadduu shardigaas soo xirtay meeshaasu marka ku xalaal noqonayaayo uu camalkii uga xalaal noqonayaa kadib wuxuu bilaabayaa talbiyada labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak dadka hadee miiqaaday kale leeyihiin oo qolaba maaragtay meelbaa miiqaad u ah soomaalida iyo yamanta iyo isku miiqaad oo hal meel bay kasoo wada xirtaan oo yalamla yiraahdo haddii marka uusan ka imaanayn dhankan hadda oo dhankan soomaalida ay ka timaada iyo yamanta iyo ka yimaadaan meelo kale uu ka imaanayo xadda madiino kale hadduu ka imaanayo dalxulayfa meel la yiraahdo ayaa miiqaad u ah dadka ahlu madiina ahlu shaam meesha layaha juxfa ayaa u ah dadka najraan iyo dhankaa ka imaanaya qarnulmanaasil ayaa u ah wixii marka ka sokeeya miiqaadka dadka degan guryahooda ka bilaabaya qof kastaa gurigiisa ayuu ka xiranaya camalka xataa dadka maka degan min maka makay ka xiranayaan بهم تهليلا الحجيج بقوة قلوبهم تبتيلا سعوا لمكة والفؤاد سرى بهم waxaa jiro arrimo maxduuraad ah oo ay tahay inuu iska ilaaliyo qofka xarmanaya waxaa ka mid ah inuu qofku xirto timaha cidiyaha iska jaro inuu marsado wax carfaya inuu xirto dharkii uu xiran jiray ka hor intausan soo xarman waxaa sidoo kale mamnuuc ah in qofka ragga ah uu daboolo madaxiisa waxaa kaloo mamnuuc ka ah qofka muxramka ah inuu guursado bimacnaa qof lagu nikaaxo inuu xaaskiisa jimaaco inuu isagu bixiyo gabar oo uu weli u noqdo gabar la guursanayo waxaa kaloo qofka muxramka ah mamnuuc ka ah inuu ugaarsado ugaarta bariga balse waxaa xalaal u ah inuu ugaarsado ugaarta badda marka uu qofka muxramka ah gaaro maka waxaa laga doonayaa inuu marka hore galo kacbada isagoo ku bilaabaya lugta midigta waxaana uu akhrinayaa adkaarta la akhriyo marka masjidka la gelayo taasoo ah اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك ama taxiyatulmasjidka qofka ka imaanaya meel ka baxsan maka waxaa marka hore ee uu galo kacbada laga doonayaa inuu dawaafo hase ahaatee marka uu dawaafo kadib bannaanka uga soo baxo kacbada kadibna uu ku laabto waxaa wanaagsan oo laga doonayaa inuu tukado labada rakacdo ee ah taxiyatulmasjidka dawaafka uu muxramku dawaafayo kacbada ee ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa dawaafulquduum waana toddoba jeer inuu ku dawaafo xajarul aswadka waxaana wanaagsan inuu dhagaxaha ku taabto gacantiisa oo uu dhunkado haddiise uu awoodi waayo wuxuu ku taaban karaa ul iyo wixii lamid ah marka uu soo gaaro ruknulyamaaniga wuxuu ku salaamayaa gacanta mar kasta oo uu soo wareego isagoo aan takbiirsanaynin waxaana mashruuc ahayn in la dhunkado ruknulyamaaniga haddii uu awoodi waayo inuu salaamana wuu iska sii wadanayaa socodkiisa isagoo aan ishaareynin marka uu qofku dhammeeyo dawaafka toddobada ah waxaa sunno ah inuu ku tukado laba rakaco maqaamu ibraahiim rakacada koowaad wuxuu akhrinayaa suuratulkaafiruun rakacada labaadna wuxuu akhrinayaa suuratulikhlaas haddii uu awoodi waayo inuu maqaamu ibraahiim ku tukado labada rakaco waxa uu ku tukanayaa goob kasta uu heli karo xitaa ha noqoto bannaanka masjidka salaada iyo dawaafka kadib waxaa wanaagsan iyadoo lagu dayanayo rasuulka sala allahu calayhi wasalama in qofku aado ceelka zamzam halkaasina ka soo cabo biyaha laakiin cabida biyaha kama mid ahan manaasigta xajka balse waa waafaqida nebiga sala allahu calayhi wasalam mid ka mid ah arkaanta xajka iyo cumrada waa sacyiga lagu ordayo intaa udhexaysa buuraha safa iyo marwo waxaana sharaxaad ka bixinaya sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimada diinta islaamka horta sacyigu sida raajixa ah asacyu bayna asafa walmarwa waxaa weeyaan sida raajixa waxaa weeye waa ruknu min arkaani ilxaj wey rag baa diidan oo leh oo aayadda ku dhigayo ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaha calayhi an yatawafa bihima taasi dhigin waxay leeyihin waa tatawuc oo macnaheed waxaa weeye kuleeyihin almafhuum almukhaalif hadduusan uusan sacyiga samaynayo iyana dhib male laakiin sidaa maahe waxaa weeye culimada intooda badan inuu rukni yahay ay isku raacsan yihiin lianno nebigaa sameeyey sal lla ly salam markaas weliba dadka wuxuu ku yidhi khuduu canii manaasikakum ay sidaan samaynayo sameeya isla markaa xadiis kaloo nebigu uu leeyahay baa jirta ayuha annaas in allaha kataba calaykum sacya fascow xadiiskana axmed baa wariyey ninka la yihahdo shucayb alarnaa-oodna oo muxadisiinta casrigan ka midana taxsiin xadiis xasan ku sheegay markaa nebigaaba waajibiyey haddii marka hore aayadiis kale tafsiirkeeda laysku afdhaafay ama laysku afgaran waayo nebiga ayaa sameeyey ficlanna u sameeyey xadiiskaasna uu ka sugan yahay marka waa rukni min arkaan الحج والسعي بين الصفا والمروة الراجح من قول أقوال العلماء وحوي وحوي والركن ويكون السعي على نحو ثالث سعي سون نغنيا مركب وحن نغنيا سنة صوت صعد وحاد وقتها سعي بين الصفا والمروة إنه هي سبعة أشواط تضرب وريك أما تضرب الصعد حاجة لقى بلابية صفا لقى بلابية ماشي الصفا اللي هذا تاجا يرى مبورت يرى واقر بور هانت تهدو حبي مسات كيف صعد حكى شيء ماشي صار قبل بلابية ويختم بالمرأة وحنا كل دمانيا شوطك شوطك تضوى شوط حكوا دمانيا المروة يكون دمانيا مركو الصفا كبلابو مروة قاعد هل شوط بعود دماني مركو صار لابتو مركو كسر نوض الصفا هل شوط كلا يمي ساس يكون عانيا ساس يكون دمانيا شوطك تضوى ضها وحاب كعشر دقيقة إن لمرة المسعى ماشي لو قلت لقى إن لصعده ولا بده بورات وده حيسة أما الصفا هي مروة وده حيسة meel kale inuu kasoo wareego labadii usuu maro dariiqaasun baa u banaan inuu maro wahuwa dariiqu lmumtad bayna safa walmarwa dariiqaas isku xidha maarata labada buurood kaa ina ku socdaa la rabaa sii socdiya soo noqodba muxuu saa loo yeelaya liana nabiya sala allahu aleyh wasalam facala dalika nabigaa sidaa sameeyey waqad qaala sala allahu aleyh wasalam khuduu canii manaasikakum markuu halkaas socday toddoba goor ayuu wuxuu iga qaata manaasigtiina aniga iga qaata marka waxaa weeye arrintaas waa arrin la dhaafi kara maaha sidaa darteed hadduu qofku uu sacyiyo wadadaan wadaan hayn maro oo labadii buurood u kala gudbo ka ansixi mayso sacyi kama ansaxayo markuu u dhawaado buurta safa intuun saciga bilaabin uu salkeeda uu gaadho meesha uu gaadho markaas waxaa sunnaa inuu aayadan akriyo aayadii ina asafa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tatawaca khayran faina allaha shaakirun caliim aayaddaasu akhriyaya markaasuu wuxuu akhriyaya oo wuxuu odhanayaa abda-u bima bada'a bihi illaah ila ilahay aayadda wuxuu ka bilaabay safuu ka bilaabay anna wuxuu leeyahay socodka iyo sacigiga safaan ka bilaabaya fayascadu calaa safa buurtaasuu fuulaya marka xataa idaa ra'a albeyt gurigu hoossoo eegaya ama masjidka hoossoo eegaya fa inahu yuwaxid allaha tacaala wayukabiruhu muxuu odhanaya laa ilaaha ila allahu wallahu akbar ayuu odhanaya markuu meeshaa istaago uma yaquul laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah uma yadcu allaha bacda dalika bima yashaa markaasuu ducaduu doono ku ducaysanaya markaa fii khayray addunya walaakhira ku ducaysanaya markuu markaa intaas sameeyo markuu marwo gaadhana sidoo kale intiibuu odhanaya aayadii buu akriyayaa wuxuu kaloo ducadii haddaan soo akrinay iyo adkaartii buu akriyayaa saddex goor ku celinaya marka hore safo joogana saddex goor ku celinaya ducada iyo aayaddaas markuu marwo gaadhana saddex goor ayuu ku celinayaa waxaa markaa in la fiiriya u baahan tahay marka la soconayo labadan maaragtay safa iyo marwa qofku socod caadiyuu soconaya mashyan caadiyan buu soconaya laakiin markuu gaadho meesha calameynka la yihahdo meel calaamaadsan waxaa jira marka lagu talagalay inuu ordo marka halkaas intuu ordayo ayuu ordi karaa ilaa uu khadkii kale ka gaadho waa laba khadoo jidka dhexdiisa ah mana kala dheera wadada intaa yar udhexaysa orod buma xoogiisa intuu ordi karo ordayaa markuu labada calam akhdarka uu meeshooda maro ee ku yaala meesha mascaha lagu ordayo arrintaa iyadaana waxaa shardi u ah inuusan dadka dhibin oo jiidhin ila meeshu dad badan baa soconaya maarata ciriiri baa jira inuusan dadka jiidhin isagana aan dhib loo geysanin waxaad kaloo ogaanaysaa sacyigaas orodka ama guculahaas la ordayo meesha labada calam dhexdooda nimanku gaaruu yahay dumarka iyaga looma ogola dumarku waxaa la rabaa si tartiiba iyadoo xijaabkeeda qabta oo maaragtay caadi maaragtay u soconaysa si aan cawradeeda shay uga maqan ama mari uga faydin orod lagama iyo tafaxyad shan dumarka loogama baxan قلب صار موجها ودليلا تحكي خيام منا عذوبة جمعهم وحديثهم وسؤالهم تسهيلا marka laga hadlayo noocyada xajka iyo cumrada waxaa muhiim ah inaan ogaano inay jirto saddex nooc oo ka mid ah xajka waxayna kala yihiin qaarin mutamatac iyo mufrid qaarinku waa in qofku marka uu soo gaaro goobta uu kusoo xiranayo ee miiqaadka u ah uu soo xirto xaj iyo cumro wada socda wuxuuna odhanayaa labeyk allaahuma bilxaji waalcumra marka uu soo gaaro maka ayuuna gudanayaa dawaafka iyo sacyiga xaaladaas muxramnimadah ayuuna kusoo jirayaa ilaa ay kasoo dhammaato acmaasha xajka mufridka waa inuu soo xirto xaajiga marka uu miiqaadkiisu marayo xaj oo keliya xaaladaas muxramnimadaha ayuuna ku sugnaanayaa isagoo iska ilaalinaya maxduuraadkii aan soo tilmaamnay ilaa ay ka dhammaanayaan acmaasha xajka mutamatica waa inuu qofku soo xirtaa cumro oo keliya inta lagu guda jiro bilaha xajka oo kale ah shawaal dulqacdaha iyo dulxaja isagoo xiranaya labeyk allaahuma cumra marka uu dawaafka iyo sacyiga samaynayana waxa uu noqonayaa qof xalaal ah oo ay u bannaan tahay wax waliba uu xaaraam ka ahaa inta uu xajinayo noocan ayaana kan ugu wanaagsan sida ay culimmada muslimiintu tilmaamaan maalinta sideedaad ee bisha dulxaja ee loo yaqaano yowmu tarwiya waxay dhammaan xujayada noocyadooda kala duwan ay aadayaan minah mutamatica ayaana ka xiranaya goobta uu joogo maadaama mufridka iyo qaarinku ay horeyba muxram u ahaayeen salaadaha duhurka casirka maqribka cishaha iyo salaada fajarka ee subax sagaalaad ayayna ku tukanayaan mina inta ay joogaan goobtaasna waxaa sunno ah inay badiyaan ducada iyo talbiyada marka ay soo baxdo qoraxda maalinta carafo oo ah maalinta sagaalaad waxay xujayadu aadayaan banka carafo iyagoo ku dhawaaqaya talbiyada iyo takbiirta goobta ugu horreysa ay gaarayaanna waa namirah oo ah meel u dhow carafo halkaas oo ay sii joogayaan ilaa duhurka ka hor markay qoraxdu timaado zawaalka oo ah wakhtiga duhurka waxay tegayaan carun ah oo meel kaabiga ku haya carafo halkaas ayaana ah goobta uu khadiibku dadka uu khudbaynayo duhurka iyo casirka ayay halkaasi ku tukanayaan xujayada iyagoo ku tukanaya hal adin iyo laba aqin mana jirto wax salaad sunno ah oo loo dhexaysiinayo maqsuudka ee danta laga leeyahay carafa waxay tahay in xaajigu maalinta sagaalaad joogo carafaad sifo weliba oo ku joogi karo ha noqdo qof hurda mid fadhiya qof taagan ama qof socda haddii ay u suuro gasho inuu istaago buurta carafaad hoosteeda waa sidii wanaagsanayd oo la rabay haddiise uu heli waayo wuxuu istaagi karaa goob weliba oo ka mid ah banka carafa marka laga hadlayo wakhtiga la taagnaanayo banka carafo sida raajixa waxay tahay in qofku istaago duhurka maalinta sagaalaad ilaa aruurta ay soo baxayso qoraxda maalinta tobanaad oo ah maalinta ciidul adxa sida wanaagsan intaa udhexaysa labadaasi waqti waa in qofku joogo carafa haddiise ay u suurageli weyso way ka gudaysaa insha allah joogitaanka waqti ka mid ah inta u dhexaysa labadaasi waqti maalinka sagaalaad ee carafo waxaa aada u wanaagsan in qofku badiyo ducada dikriga iyo towxiidka sidaba ku cad ficilka iyo qowlka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi rasuulka ducada waxaa ugu wanaagsan ducada maalinta carafo waxaa ugu wanaagsan ee ay dhaheen aniga iyo nebiyadii iga horeeyey waa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir marka ay dhacdo qoraxda maalinta sagaalaad waxay xujaydu aadayeen musdalifa halkaas ay ku tukanayaan salaada maqribka iyo cishaha waana hal adin iyo laba aqin mana jirto wax sunno ah sila mid ah salaadihii casirka iyo duhurka ee lagu soo tukaday mina in xaajigu seexdo oo uu ku hoydo musdalifa waa waajib waxaa waajibka ahna waxay tahay in xili habeen uu halkaasi xaadiro xaajiga ha ahaado mid hurda ama mid soo jeeda mashcarilxaraamka qur-aanku sheegana waa buur yar oo ku taala musdalifa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi anigu halkan ayaan istaagay meel kastoo iyada ka mid ahna waa mowqif la istaagi karo inta uu xaajigu joogo musdalifa waxaa wanaagsan inuu qofku qaabilo kacbada badiyana ducada takbiirta iyo tahliisha ilaa laga gaaro wakhtiga ay soo baxda qoraxda subaxa maalinka tobanaad oo ah ciidda waxaana xaajiga waajib ku ah inuu salaada fajarka uu ku tukada musdalifa hase ahaatee haweenka iyo dadka ducafada ah waxaa u bannaan inay ka hor salaada fajarka sii aadaan si ay usii tuurtaan dhagax tuurashada uguna hormaraan saxmadda iyo cidhiiriga xujayda marka la gaaro waabadiga marka la gaaro maalinta tobanaad oo ah ciidda xaajiguna salaada fajarka kusoo tukada musdalifa wuxuu soo aadayaa mina isagoo xasiloon islamarkaana talbiyeysanaya haddaba waa maxay acmaasha ugu weyn ee maalinkaasi ay tahay inuu xaajigu qabto waa kan sheekh cali katiin maalinka tobnaad filyowmi alcaashir min dilxija yowmu naxri baa lagu magacaabaa qofku waxa weye fajarka musdalifa ayuu ku tukanayaa qabla an tadluca ashams ilaa mina ayuu aadayaa isagoo marka xasiloon oo degan oo talbiyeysanaya badnul muxasar meesha le markuu tago ayuu xoogaa yar isdadejinayaa badnul muxasarka marka waa meeshii yacni gaalkii ilaahay subxaana wa tacaala xabashiga abraha ilaahay ku halaagay isagii ciidankiisii oo kacbada inuu dumye u socday oo meesha ilaah dhagartiisii uu ku baabi'iyey qofka xaajiga marka halkaa markuu ka dhaqaaqo oo socodka yaro xoogaa uu dedejiyo meesha uu soo maro haddana wuxuu qaadayaa dariiqiisa ilaa jamrat lkubra jamrat lkubra mida loo yaqaano si markaa uu u ganto wey arrinta marka ku saabsan ramyiga jamradan la gamanayo dhowr arrimood baa ku tacalluqa midka koowaad waxay tahay in la gamaa maxay tahay in la ganaa waa sunna wey nabigaa looga daysanaya sal alla aley wasalam waxaa kaloo la isweydiinaya qaabka loo gamanaya waa qaabkee sifatu ramiga waxa weeyaan qofka xaajiga ah wuxuu qaabilayaa jamrada makana wuxuu yeelayaa dhanka bidixda ah minana wuxuu yeelayaa dhanka midig hadday marka u suurta gasho meesha ay fududahay ama saxmad kale iyo dhibaato kale midna aysan ka jirin kadibna dhagxaantaasuu tuurayaa mar kastuu tuurana wuu takbiirsanaya yukabir maca kulli xasaatin yarmiha saasuu yeelaya talbiyada markaa wuu goynayaa cinda jamrat alcaqa marka halkaas la gaaro ayaa talbiyintii ka horeysa waa la waday arrinka labaad ee ku tacalluqa waxa weeya maa hiya sifatu alxasa allatii yarmi biha dhagxaantan uu tuurayo tilmaantooda maxay tahay wuxuu leeya ibnu cabaas radia allahu tacaala canhuma an rasul sal ly slm qaala lahu fii sabaaxi yowmi alcaqaba wahuwa calaa naaqatihi nebigu sal alla ly sl isagoo daabadiisii uu ku xajinaya saaran maalinkii caqaba subaxeeda buurtaa la tuuranayay wuxuu ku yidhi dhagxaan yaryar iisoo awri wey marka wuxuu todoba dhagax baan u keenay oo dhagxaantan yararkaahee yani ilmuhu ay tuurtuuraan oo yararkaa ah dhagax weyn mamanaa dhagxaan yaryar wey dhagxaantan yararkaa buu marka tuuranayaa arrinka afraad ee ku tacalluqa waxa weeyaan goormuu bilaabayaa ramyigan goormuusa dhammaanayaa wuxuu bilaabanayaa min bacdi duluuci shamsi yowma naxr ayuu bilaabanayaa markii haweenka iyo dadka ducafada ayaa laga reebo amaa haweenka iyo dadka tabarta daran oo dhan iyagu waxay ka cabsanaya maalinta buuq inay ku noqotee ayagu markii dayax uu dhaco habeenkaas dayax markuu dhaco waa waqti dhexe marka bil toban ah waqti uu dhaca la dareemi karaa ayay markaasay marka ayay igu tuuranayaan laakiin dadka kale min duluuci shamsi ka bilaabanaysaa min duluuci shamsi ayaa la tuuranayaa zamanku waa soconayaa ilaa aakhiru nahaar yowma naxr intaasoo dhan waa la tuuran karaa amaa qolka qoraxdu dhacday kadib maalinkaas hadda waqtigeedu waa dhammaaday markuu marka buurtaas gemitaankeeda uu dhammaado waxaa u bannaanaanaya arrimii xaaraamta ka ahay oo dhan marka laga reebo haweenka in loo galmado taxallul thaani laakiin markuu yimaado ayada waxa dhan way u bannaano doonaan wey taxallul thaani goorma imaanayaa bacda dawaafi alifaada dawaafi alifaada waadka loo yaqaano markuu soo guto ayuu taxallulkii taamka ah dhammayska tirnaa ayuu la imaanayaa wey marka halkaasoo kale waxaa soo gelaya marka hadyi hadduu wado hadyigiibuu gowracayaa yani xoolaha diyaa uu soo kaxeeyo kacbada uu soo kaxeeyey dadka masaakiinta ahaa iyo dadka kacbada deganaa masaakiinta waa la siinayaa ayadana hadyigii halkaasaa lagu gowracayaa wuxuu kaloo sameynayaa inuu timaha gaabsado ama uu xiiro weliba nabigu sal allahu caleyhi wasalam wuxuu u duceeyey dadka timaha xiirta wey oo ragga laga hadlay rag laga hadlay allahuma akfir lilmuxalliqiin qaaluu yaa rasuul allah lilmuqasiriin markaa kusoo celiy ilaah u dambi dhaaf kuwa markaa xiirta kadib haddana kusoo celiy rasuul kuwa gaabsadana markaas kadib uu yidhi walilmuqasiriin kuwa gaabsadana markaas waa iyaguna ilaahay u dambi dhaafo والشمس ظل حين طابت روحهم والضيق وسع يستفيض جليلا gowraca kadib wuxuu xaajigu ku soo noqonayaa maka isagoo kacbada dawaafaya toddobada jeer waxaana loo yaqaanaa dawaaful ifaada dawaafkan ayaana ka mid ahaa arkaanta xajka ee laga doonayo saddexda nooc ee loo xajiyo hase ahaatee dawaaful quduumka waxa uu waajib ku ahaa mutamataca oo keliya dawaaful ifaada kadib wuxuu xaajigu laba rakaco uu ku tukanayaa muqaamu ibraahim agtiisa wayna u bannaan tahay xaajiga in dawaafkaasi uu dibdhigo dhammaadka bisha dulxija hase ahaatee uma bannaana inuu ka dibdhigo bishan haddii aanu cudurdaar jirin kadib wuxuu xaajigu ka soo noqonayaa maka kadib markii uu soo dawaafay sacyigana soo sameeyey isagoo kusoo laabanaya magaalada mina si uu u sexdo maalmaha ayaamu tashriiqa halkaas oo ku tuuran doono jamaraadka saddexda ah ramyiga ayaa ah waajib ciddii ka tagtana waxaa lagu leeyahay inuu hadyi gowraco qofka degdegayana waxaa u bannaan inuu laba maalin uu ku tuurto dhagaxaanta qofkii soo dibdhaco ee dhagaxaanta ku tuurta maalmo kalena way u bannaan tahay qofkii laga waayo inuu seexdo minah maalmaha tashriiqa waxaa lagu leeyahay dhiig bimacnaa inuu wax gowraco hase ahaatee qofkii hal habeen oo keliya ka seexdo waxay culimmada muslimiintu sheegaan inuu la mid yahay jiefsashadii minah ee laga doonayey lagana rabin inuu daadiyo wax dhiig ah haddii qofku go'aansado inuu baxo una laabto halkii uu ka yimid waa inuu toddoba jeer uu ku dawaafaa kacbada dawaafkan ayaana loo yaqaana dawaaful wadaac waana dawaaf waajib ku ah cidda doonaysa inay ka baxdo maka kaas oo ah madhabka jamhuurka culimmada dawaafkan ayaana lagu lahayn oo keliya gabadha xaa'idada ah haddaba gunaanadkii waxaan u baahannahay inaan ogaano inay jirto fidyo laga doonayo inuu bixiyo qofka ku kaca maxduuraadka ama waxyaabaha xaaraanta ka ah xaajiga waxaa inoo soo koobayaa sheekh cabdulilaah marka xaajku qofka xaajka hadduu maxduur sameeyo ku dhaco waxyaalii laga reebay isla markaana uu yidhaahdo xajkiiba waan ka baxaya mathalan ugaar buu ugaarsaday isagoo muxrama oo xajka niyeystay buu ugaar dilay ama jimaac buu sameeyey ama timihii waa iska xiray waxyaalii loo diidanaanoo dhan mid ka mid uu sameeyey markaa fidyaa ku waajibaysa xajkii baan buriyado dhib male ka socon mayso fidyaa laga rabaa inuu maal bixiya laga rabaa oo wax qalaa laga rabaa ama wax kale fidyo bixiyo umana banaano aslanba inuu xajkii isagoo niyeysta ka noqdo mabataasaba loogalan taa quleeda waxaa ku waajibaysa kafaara kale ama fidyaa ku waajibaysa islamarkaa hadduu xajkii ka noqdo isagoo niyeystay marka hore qofka xaajka waxaa ka mamnuuca muxrika in niyeysta xajka inuu ugaarsado ayadana loo daliishanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurumun waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau mithlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliqa alkacba ow kafaaratun dacaamu masaakiina ow cadlu dalika siyaama liyaduuqa wabaala amri kiinii maaratay markaa ugaadhsada ama wax dila xayawaankaas dila isagoo ulakacu dila ciqaabtiisu waa maxay jazaagiisu waa maxay wuxuu dilay oo kale oo min alancaamtiyaa laga rabaa matalan wuxuu dilay xayawaan weyno gorayadii oo kale ah neefgeela laga rabaa xayawaankii baa laysu qiyaasaya waxaa layidhi mithlu maa qatala min annacam wuxuu dilay oo kale ama wuxuu eeg xagga khalqiga ama abuurka ama dherarka u dhow baa la rabaa marka hadduu shay weyn sida goryadoo kale dilo neef geela laga raba neefka geeli ama hal dhidig ha noqdo ama awr ha noqdo hadduu dilo ximaar alwaxshi waxaan loo yaqaano dameer farowga waxa iyo xajmigaale hadduu dilana neef lo-a laga rabaa waxa waxaa ka yar hadduu dilo oo ugaadhi yareereed duurjoogta kale yareereed hadduu dilana neef adhiya ayaa laga rabaa inuu arrintaana waxaa goynaya laba nin oo cuduul ah caadiliin ah oo muslimiinta ka mid oo cadli lagu yaqaano ayaa arrintaa isu qiyaasaya oo odhanaya neefka aad dishay maalan wuxuu dhigmaa geel mayo uma dhigme loobu u dhigmaa uma dhigme neef ari ayuu u dhigmaa nimankaas ayaa maarata looga dambaynaya oo iyaga laba xakam ah laba nin oo cadli u saaxiibi o aan faasiqiin ahayn baa arrintaa loo dhiibaya marka iyaduna saasay noqonaysaa qofku markuu uu ku dhaco matalan saydka dilo ama wuxuu ugaadhsado saddexubaa la kala dooransinaya kafaaradii saddex mid bay noqonaysaa inuu neef qalo ow dacaamu almasaakiin ama dad masaakiin inuu quudiyo ow siyam ama inuu soomo ayaa laga rabaa يتلذذون برميهم وبمشيهم نحو المشاعر والوقوف طويلا وفد الإله فكم لهم من حظوة في ساعة guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ayaan ugu magac darnay axkaamta xajka iyo cumrada waxaan u mahad celinaynaa culimmada barnaamijka nagala qayb galay masdarkan ictimaadeeni wuxuu ahaa mulakhaska laga soo gaabiyey kitaabka tamaamul minna fii fiqhi kitaabi wa saxiixi sunna ee uu qoray sheekh caadil al casaazi waxaan idinkaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
والتحليلا وأعدهم كالطفل يولد دون ما ذنب وكن للآملين كفيلا